halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika magaalooyinka ku yaala qaarkood iyo weliba dhegeystayaal sidoo kale iyadoo aad nagala socotaan boggayaga v o a somali com duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniine taarikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha februari ee sannadka laba kun iyo labiyo labaatan haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kawdiyo barkii duhurnimaalka washingtonna ay ka tahay shantiiyo barkii subaxnimo idaacaddaana duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkanidi kala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso oo sameeyey dallada ay ku midaysan yihiin oo ka shaqaysa danahooda
ballanteennuna waxay tahay waan sheegay qodobka ugu horreeya aan qabanayno waxa weeye waa midnimo iyo wadajir taas ayaa saldhig inoo noqon doonta
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay yaxye cabdiqaadir oo ka mid ah fanaaniinta loogu jecel yahay dalka jabuuti dabcan sidoo kale kaalmihii heesi iyo weliba ciyaarihi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka ayaa ka digay xoogga qaramada midoobay ee hayso oo ah liis dadka reer ukraina oo uu sameeyey ruushku islamarkaana uu damacsan yahay inay ku dilaan islamarkaana qaarkood ay ku xidhaan goobo xerya ah kadib marka ay gudaha u galaan dalkaasi waxaana sidaasi lagu xusay warqada loo diray madaxa xuquuqda aadamaha qaramada midoobay oo nuqul ka midana ay heshay wakaaladda wararka e f b warqadda ayaa soo baxday xilli maraykanku ka digay suurtagalnimada in ciidamada ruushku ay ka gudbaan xuduudda ay laleeyihiin ukrain ee lagu soo daabulay waxaana uu maraykanku sheegay inay aad u dareensan yihiin islamarkaana ay ka digayaan suurtagalnimada dhibaato xuquuqda aadamaha oo halkaasi ka dhacda warqadda ayaa lagu sheegay in maraykanku hayo xooga lagu kalsoonaan karo oo muujinaysa in ciidamada ruushku ay igleelayaan liisa dada reer ukraina in la dilo amaba lagu xabiso xeriyo marka ay militarigu halkaasi qabsadaan hay-adda yunisef ayaa xaddii shaacisay lacag deg deg ah oo lagu taageerayo macalimiinta dugsiyada dawliga ee afghanistan laga soo bilaabo bishii januari ilaa iyo bisha haatan aynu ku jirnay februari iyagoo sheegay in tallaabadan ay saamixi doonto sii socoshada waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha jooga da-dii waxbarashada midowda yurub ayaana maalgeliyey dhaqaalahan iyadoo boqol dollar la siin doono bishiiba macallinka islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa iyo boqol iyo afar iyo sagaashan kun oo ah macallimiin rag iyo dumar isugu jira kuwaasoo ku sugan guud ahaanba dalkaasi afghanistan sidoo kalena aan wax mushaahara la siinin muddadii ugu dambeysay lixdii bilood ee ugu dambeysay aanu soo dhaafnay waxaanay yunisef ku sheegtay warkan ay soo saartay in hay-addu iyo weliba dhinacyada kale gacansaarka la leh ay tallaabadan u qaadeen si loo yaqiinsado doorka muhiimka ah ee macallimiinta afghanistan ay ka ciyaarayaan waxbarashada ilaa iyo siddeed milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof oo ka diiwaan gashan dugsiyada dawliga ah ee dalkaasi afghanistan duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa barnaamijka duhurnimo ee idaacadda dhallinyarada maanta aynu ku bilowno dhegaystayaale heesaha ay ku luuqeeyaan amaba ay qaadaan fanaaniinta qaarkood ayaa waxaa laga sameeyey qisooyin dhacay waxaana ka mid a heesta caydh iyo weliba caashiq ee u qaado yaxye cabdiqaadir oo ka mid ah fanaaniinta reer jabuuti sidoo kalena dhallinyaro badan ayaa iyaguna ka heshay heestaasi maadaama ay jacayl ka hadlayso yaxya ayaana arrintan uga warramay waryahayaga sagal siciid faarax islamarkaana iyadoo ku wareysatay magaalada jabuuti ee waddankaasi jabuuti
maarata abwaanku markuu dhiibay waa qisad runa abuu yidhi waana dareemi karaan waan la dareemi karaan qisad runa waa wax ka dhacaba jabuuti oo aniga dhanba waan arkay wax caalamka ka dhaca meel kasta joogan wax ka dhaca waxa waa nin gabadh jecel gabadhii markuu gaba xaafadoodu u tagay dee ninkii waxba ma haysatay laga yidhi laga leeyahay de haddaad gabadhiga shaqaysana meel aad dhiginba haddaad haysantay dee dhakoo ciyaartay tiiterkaygu waxa weeyaan waa allahayo nin cayra iyo maxaa caasha kala haysta eriyada waan ku qaaday eriyada waxaa iskale faarax libaax baa iskale laaxanka khaliif cabdullaahi baa iskale muusigana waxaa saaray khadir bilis waxay tidhahdaa abiyo la yaab la yaab malenimo caashaqhagaya markay tahay cishaay iga midii calanka loo saaray mar haddaanu la caweynino laga ceshiimeeyey fikir baa cusleeyo wax kale uma cuntamayaane cadhadaa darteeda bay naflaha wada coloobaane cidladiyo waxay ugu baxdaa caynta keligii sidii ruux casilan bay dadkuna wada canaantaane allahayow nin caydhiyo maxaa caashaqala haysta allow allow allahayow nin caydhiyo maxaa caashaqala haysta caadada dadkee dadkeeniyo jacayl waaba kala cayne nimaan cuud ka dhiibayn hablaha uma caroosaane waana xaaja la caddeeyayo caadil naga reebye caqli xumo haddaan loo falayin camalka qaarkii cilmi baahiduu hodan u qabay laguma caayeene oo waa cibaaree wax badanna macanaageene hadradahaa nin magacliyo intii loo carbinimaalka allahayow nin caydhiyo maxaa caashaqala haysta allow allow allahayow nin caydhiyo maxaa caashaqala haysta
allahayow nin cayriyo maxaa caashaq kala haysta horta haddaad cayr tahay oodan lacag haysan ood shaqo hayn gabar reeroodoo meel maraysa inaad jeclaato yaxya waaba khalad inkastoo jacaylka aan cidba xukumi karayn hees kale waxaa jirta odhanaysaa maxay dantu ciishay wiiloo dulqaad iyo samir lahaayo dadkuna nacasmoodayaan waxaa kaloo jirta yaxya oo heestii odhanaysay ee labadii walaalaa kii lacagle baa weyn gabdhaha waxaa loo diyaarinayaa dhaqaale iyo addoon marka maskiinkiina meelbuu caashaq la joogaa haa de waxaa lagu leeyahay ninkii gabadhii markuu doonayo de gabadhi maxaad haystaa baa lagaleeyay de waxba ma haysta jacayl nadiif aan haystaa jacayl nadiif ma baahin jacayl booran boo maanay maqsi buuka si baa lagu yarinayaa de marka jacaylka iyo in laska xidho de maaha iyo lacagta qofka hadduu jacayl nadiif liyo eedaab liyo akhlaaq liyo qof wanaagsan yahay de waxba maaha de lacagta way dhamaanaysaa de muddooyinka dambe laisma weydiiyaba ninku ilaahay ma yaqaanaa ma tukadaa ma soomaa waxaa la odhan isu lacaq qaataa ha waxaa ka muhiimsana waa ninku lacagta u qaato isagaa iskale waa shaksiyadiisa laakiin sida uu gabadha ula dhaqmayo sida uu ula dhaqmayo ehelkiisa sida ula dhaqmayo qaraabada sida ay wanaagiisu tahay haddii la eegi waayo de lacagtan beri ba baabi kartaa deed noto markaad rag tihiin ee aydan lacag haysan ee odaygii jacaylna meelaha hud yar idinkaga soo baxo maxay sameeyaan maxaad samaysaan dumarku kollay meelaha baan ku oynaa laakiin idinku rag maxaad samaysaan wallahi ninku markuu dee gabadh jecel yahay uu jacaylkiisu nadiif yahay uu gabadh jecel yahay oo gabadhiina loo diido dee uu iska maroor dilaacaya un niyadiisa unbu isceelbada waxa le waxsamaysbay gabadhii baa loo diido mana qasbi karayo ma afduuban karayo gabadhii waalidkoogii dee way iska doonaysaa adigii way ku doonaysaa lakin haddii waalidkay kugu diidaan dee wax hadda dee toorad waxaa samaysid inaad iska samirtid amba dee soo dadaashid oo dee wax ula imatide un muujaan wax kula samaysid un ducaynaa wada ninkaas wuu yaaban yahay cidluu keligu fadhiyaa wuu yaaban yahay dadkiina waxay kala yihiin war maxaa kugu dhacmaa waaraatay isagiina inuu is haddana ma doonayo hadduu is ebeyn ma doonayo oo uu iska murugoonayaa iyadiiba haddii goor dhex duuraysa maal ma haysto jacayl nadiif iyo qalbi nadiif u hayaa dadkiina gabadha waa kusoo daanlay leeyihiin dee intaa sanadood baa soo siinanay bal wax la imaysa kana jacayl nadiif oo engegsan buu hayaa de
markaa may kula tahay jacayl engegsan inuu soconayo jaclaageysnada gabadhii waxay leeyihin intaa ma kusoo dana skool baan kasoo bixnay tacliim baan kasoo dhina maxay baan kasoo dhixnay isaga wuxuu leeyahy gabadhii waan hagaajin waanaa jecel iyo nabay jeceshahay laakiin dadkii de jacaylku labadooda ka dhexeeya waruma hayaane waxay kusoo daaleen bay doonayaan de inay iyaguna de gabadhii de dhufan ka helaan de jacaylka wax qaaliya runtii oo wax lala simi karaa ma jiraan Een, noocyo kala duwanna wuu leeyahay Een, dhibkiisuna waxa weeyaan markuu kugu dhacay yaxyo kuma sheegayaba kuma oranayo waan kugu dhici iska ka ilaali waan soo socdaa waxaad arki adoo lagugu dhex jiro qofkii meeshuu joogay ku ag wareegaya ama hadalkiisii badinaya maog tahay marka adigu jacayl iyo lacag keebaa taageersan tahay Eh, anigu haddaan shaksiyadeeda kale yahay cabdiqaadir ismail haddaan ka- tayada ka hadlo waxaan ohan lahaa jacaylka inaan la tixgeliyo wax kasta inaan jacaylka lagu horreysiiyo laga yaabaa ninkan markuu maanta waxba ma haystay beritor wax laga yaaba markuu shaqo tago inuu darteed bara ilaahay waxa ugu barakeeyo milyoondeer noqdo baa laga yaabaa kan isagoo lacagta haysta maanta gabadha loo dhisay waxaa laga yaabaa beritor inaan shaqada laga rido oo isagoo saddex ciyaala le nolosha ay kusoo noqoto marka waxaan ohan lahaa jacaylka inaan la tixgeliyo wax kasta inaan jacaylka lagu horreysiiyo yaan u jeclaan lahaa fikradeyda haddaan ka hadlo Een, hadduu ilaahay gabar ku siiyo gabadhaada mm, nin nooceed u doori lahay Eh, gabadha aan dhalaano Ha.
gabadha aan dhalo waxaan eegaya horta biniaadantinimada qofku akhlaaq ma leeyahay qofku wanaagsan ma yahay oon gabadhan ku aamini karayo oo hadhow toolo eh, a- a- a- annaga si wanaagsan noola dhaqmaya gabadhii sidaas ula dhaqmaya ubadkeyga sidaas ula dhaqmaya halkaa baan eegi lakin lacag hadduu leeyahay dee lacag hadduu leeyahayna wa- waxaa taala de de- de- dhibaata lacagtu dhibaatada leedahay inkastoo dad lacag le oo wanaagsanba ay jiraan oo lacagta adigoo dhibaato lagu sheegi laakiin inta badan lacagtu shaydaan bay leedahay oo lacag inaan ninka lagu eego maaha anu waxaan biniaadantinimada yaanu eegi lahaa boqolkiiba sagaashan biniaadantinimada eegi lahaa
waa hagaaga dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa yaxye cabdiqaadir oo ka mid a fanaaniinta reer jabuuti islamarkaana ahaa ugu warramayey wariyahayaga sagaala siciid faarax halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
haddahaadi debadda u baxaysid dilana mudda durugsan mahe berray ina soo dafurane dardaara yar aan ku fargo haddahaadi debadda u baxaysid dilana mudda durugsan mahe berray ina soo dafurane dardaara yar aan ku fargo dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dadaalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonnimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye dunshana ayay doqoonimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin daabshiyo wax ku sidoreeyana daayina ka ilaashi daaina ka ilaasho waa codadka fanaaniinta nimco yaasiin carraale iyo weliba maxamed siciid biike dhegeystayaal haddeen intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu qeybaha kale ee idaacaddeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta hore ugu sii soconno magaalada boosaaso ayaa lagu qabtay doorashada dallada ay ku bahoobeen ama ay ku midaysan yihiin dhallinyarada gobolka waxaana loo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ay yeelan doonto dalladaasi si ay dhallinyaradaasi hogaamiyaan islamarkaana ay ugu horseedaan midnimada iyo weliba ka shaqaynta masiirkooda waryahayaga yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan noo haya
guddoonka ururka dhalinyarada gobolka bari ee loo yaqaana abyan ayaa maanta si rasmi ah hab gacantaaga loogu doortay guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa oo uu yeelan doono ururkaasi iyadoo doorashadaasi ay ka qaybgalayeen qaar ka mid ah ururada hoostaga dallada guud ee maanta loo doortay hogaankooda doorashadan oo u dhacday hab gacantaaga ayaa waxaa guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa loo doortay isaaq salaad dalbooni halka ku-xigeenkiisana loo doortay cabdifataax faahiye ciise doorashada kadib dhallinyaradan maanta loo doortay hogaanka dhallinyarada guud ee gobolka bari ayaa sheegay inay u mahadcelinayaan dhallinyarada magaalada boosaaso waxaana ay sheegeen in ururkan uu midayn doono dhallinyarada Ee, waxaan u mahad celinayaa ee, ururadii codeeyey baan u mahad celinayaa Ee, dhammaantiin waxaan waxaan ee, ee, ee, rajaynayaa inta aad iga filaysaan iyo in ka badanba in aan ee, waxa weeye ee, ka shaqayn doono ballanteennuna waxay tahay ee, waan sheegay qodobka ugu horreeya aan qabanayno waxa weeye waa midnimo iyo wadajir taas ayaa saldhig inoo noqon doonta guud ahaan ururada dhallinyarada gobolka bari oo maanta muujiyey isku duubni een wadajir maanta muujiyey aad baan ugu mahad celinayaa far keliya fool ma dhaqdo waxaan idinka codsanaynaa dhallinyarada dhammaan gobolka bari baaqaan u diraayo waxa weeye inaad nala shaqaysaan inaynu u istaagno een inaynu ka shaqayno horumarka gobolkeenna horumarka dhallinyaradeenna iyo horumarka horumarka guud ahaan bulshadeenna mas-uuliyiin ka socday wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland maamulka gobolka bari qaar ka mida ururada dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa sheegay in doorashadan ay u dhacday sidii loogu talagalay midda ugu horraysa waxaan u mahad celinayaa tartamayaashii iyo xubnihii magaranaysa dalladda oo doorashada ka codeeyey aad iyo aad baan maarata ugu hambalyeyna waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ragga ku guulaystay oo loo doortay maanta aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan kaloo idiin sheegaya hal dardaaran ah waxaa weeye haddar waxaa dhisideen waa dowlad waa system dawli ah urur dhallinyaro oo maxaan ku rahay lagu midaysan gobolka bari ku midaysan yahay weeye doorka ay ka qaateen inay dhisaan dhallinyarada dalladda gaar ahaan gobolka bari waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo si gaar ah oo ku soo beegantay runtii xilli xasaasiya oo loo baahan yahay dhallinyaro midaysan marka inay xilligan gartaan aad iyo aad baan ugaga mahad celinaya Een, markaan ka gudbo doorka dhallinyarta isku xiran ee midaysan ee dalka ay u leeyihiin iyo duruufaha jira maanta in la iswaafajiyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaan aaminsanahay inay yihiin qaybta dhabta ah ee ah isku xidhka bulshada iyo ka qayb qaadashada amniga iyo horumarinta gobolka iyo een, meelo ka baxsanba waajibaadka ugu horeeya aan kula dardaarmayo waxa weeye horta marka ugu horraysa wax looga baahan yahay waxa weeye ma aha markaad hoggaanka qabato inaad u fikirto qaab ah, project maaragtay inaad mashaariic iyo barnaamijyo iyo waxsaad u heli lahayd oo aad raadsato waajibaadka ugu horreeya idin hor yaalla waxa weeye horta marka ugu horraysa wacyigelin ballaadhan oo xagga dhallinyarada ah wacyigelintaas oo ku waajahan isu keenidda iyo isu soo dumidda dhallinyarada gobolka bari waana magaalada ugu dad badan uguna dhallinyaro badan waxaan aaminsanahay magaalada keliya ee puntland ama waxay noqonaysaa magaalada labaad ama magaalada saddexaad soomaaliya ugu dadka badan marka laga reebo muqdisho iyo hargeysa boosaaso waxay noqonaysaa magaalada saddexaad ee ugu dadka badan soomaaliya ilaa iyo hadda dad hal milyan ku dhowdhow ayaa maaragtay jooga sidaa daraaddeed guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka la doortay maanta mas-uuliyaddu waa wax weyn wax lagu farxa ma aha waxaan aaminsanahay miisaan aad u culus iyo waajibaad aad iyo aad u weyn oo ka gedisan midka dalladaha kale ee dhallinyarada ah ee gobollada puntland ayaa iyaga saaran puntland sagaal gobol bay ka kooban tahay sagaalkaa gobol sagaal dalladood ayaa ka dhisan waxaan rajaynaynay boosaaso maadaama ay hoggaan u ahayd puntland iyo soomaaliya oo dhan marka loo eego xagga dhaqaalaha marka loo eego xagga ilbaxnimada iyo xagga aqoonta ugu dambayntii qaar ka mid a dhallinyaradii ka qaybgalaya doorashada dalladda dhallinyarada guud ee gobolka bari ee loo yaqaano abyan ayaa ka warramay dareenkooda iyagoona sheegay inay la shaqayn doonaan guddoomiyaha maanta la doortay iyo weliba ku-xigeenkiisa
sidoo kale waxaan rabaa inay u adeegaan mar walba wax walba maarata horumar ah kana shaqeeyaan garoonkan hadda dayaca ciyaartooyga gobolka bari isboortiga inay u qareemaan in iyagu iskutashi sameeyaan waxaan aad iyo aad u boogaadinayaa gudoomiyaha dhallinyarada maanta loo doortay hogaanka inuu noqdo nin isku xira dhallinyarada oo dhammaan kana shaqeeya arrimaha horumarka doorashada guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa ururka dhallinyarada abyan ee gobolka bari oo maanta ka qabsoontay magaalada boosaaso ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay soo maraysay marxalada kala duwan iyadoo ugu dambayntiina doorashadii lagu qabtay magaalada boosaaso oo dhallinyaradu ay yeesheen guddoon urur yuusuf maxamed v o e boosaaso
wahgaaga dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadna warbixintaasi uu yuusuf inala socodsiinayey haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guuldarro kala kulantay kooxda yar ee sisola oo isku wajaheen kulan ka tirsan horyaalka siraaga kooxda inter milan ayaa xalay fursad u haysatay inay dib ugu laabtaan hogaanka horyaalka sereaga kadib markii kooxdii hogaaminaysay ac milan ay barbaro maalin ka hor kala kulantay kooxda kale ee ugu hooseysa ee salantana inter milan ayaa hal dhibic laga sarreeyey laakiin hadda waxaa laga saramaray laba dhibic kadib markii sisolo ay ku garaacday laba gool iyo waxba kooxda ac milanna barbarahaasi waxa uu ka saaciday inay dhibic ku darsadaan labada gool ee looga badiyey kooxda inter milan waxaa kooxda sisolo u dhaliyey xidigaha kale ah rasbadori iyo iskamaja kooxda inter milan oo haatan difaacanaysa horyaalka sereaga kadib markii ay kusoo guulaysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafa ayaa waxaa sanadkan ka muuqda jahwareer iyo habacsanaan gaar ahaan kulamadii u dambeeyey ay ciyaarto horyaalka sereaga saddexdii kulan ee u dambeeyey laba ka mida waxaa ka kala badiyey kooxaha ac milan iyo sisolo hal kulanna waxa ay barbaro la galeen kooxda napoli dadka ciyaaraha ka faallooda ayaa dhibaatada inter milan ku sifeeyey inay tahay dhinaca weerarka waxaana sidoo kale ay sheegeen inay aad u tabeen weeryahankoodii hore romelo lukaku kaasoo ay ka iibiyeen kooxda chelsea ee kubadda cagta kulamo kale oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa xalay la ciyaaray kooxda fiorentina ayaa hal iyo eber uga badisay atlanta venezia iyo janowa hal iyo hal ayay ku kala baxeen udunesa iyo laziana hal iyo hal ayay ku kala baxeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka sereaga ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha kalyari iyo napoli bolonyana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee specia dhinaca iyo dalka ingiriiskana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united ay guul caaqibale ka gaartay kooxda leadis united manchester united oo kulamadii u dambeeyey uu xaalka ku xumaa ayaana afar gool iyo laba ku garaacday kooxda leadis oo garoonkooda ay ku booqdeen goolasha afarta ah ee kooxda manchester united waxaa u kala liyey xidigaheeda kale ah maguire fernandes fred iyo elanga labada gool ee la timid kooxda leadis kulankaasina waxaa u kala liyey xidigaheeda kale ah moreno iyo rafinha kulanka kale ee ka tirsan horyaalka premier leaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha wolfes iyo lester kulankaasina waxaa labiyo hal ku badisay kooxda wolfes oo garoonkooda joogta horyaalka premier leaga ayaa waxaa weli hogaaminaysa kooxda manchester city oo toddobaadkan guuldarro kala kulantay kooxda tottenham saddex iyo lixdan dhibic ayay weli haystaan waxaa kusoo xigta kooxda liverpool oo toddobiiyo konton dhibic haysata chelsea konton ayay yeesheen manchester unitedna lix iyo afartan ayay soo ordayaan horyaalka la liiga ee dalka sbeinna kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda barcelona ayaana afar iyo hal uga badisay kooxda kale ee valencia waana kulankii ugu adkaa kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka sbein real batis waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda mayorka sbanyol iyo sevilla hal iyo hal ay ku kala baxeen atlantic clubna waxa ay afar iyo eber uga badisay kooxda kale ee real sociedad hal kulan oo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa maanta la ciyaarayaa wuxuuna u dhexeeya kooxaha saltafigo iyo levante horyaalka la liiga ayaa waxaa hogaaminaysa kooxda real madrid oo toddobaadkan saddex iyo eber uga badisay kooxda alves waxaana ay leedahay toddobaiyo konton dhibic waxaa kusoo xigta kooxda sevilla oo haysata koob iyo konton dhibic real batis ayaa saddexaad ku jirta lix iyo afartan dhibic ayay leedahay kaalinta afraad waxaa soo gashay kooxda barcelona oo waayadan uu xaalka ku xumaa waxaana ay leedahay labiyo afartan dhibic waxay isku dhibca yihiin kooxda atlantica madrid oo farqiga goolasha ku gashay kaalinta shanaad wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha gabagabada idaacadaynu maraynaa ee haatan aynu mar kale dibu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha wagaag dhegaystayaal wuxuu i samir ruuxii dugsadaa sadkiisa ma waaye saaxiya qalad wixii dhacay xaal baan kaa siinayaa suleyqa siman raali noqo sidii horay ahaw heestaasayna dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duhurnimo tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo